gobolka jubbada hoose waxa uu mar ahaan jiray gobolka ugu kaymaha badan soomaaliya balse markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay ilaalinta deegaanka iyadoona dadku ay bilaabeen inay jaraan dhirta si ay dhuxul uga shitaan taas oo keentay xaaluf iyo nabaadguur ku dhacay dhulkii kaymaha ahaan jiray sidoo kalena waxaa fududaatay in isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeesho gobolka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sane ugu dambeysay waday dadaallo lagu joojinayo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka iyadoona wasaaradda deegaanka ay soo saartay sharci lagu ilaalinayo dhirta iyo deegaanka agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland maslax mawliid maxamed oo ka warbixiyey sharciga ay wasaaraddu soo saartay ayaa sheegay in dhowaan uu soo bixi doono sharciga ilaalinta deegaanka loona baahan yahay bulshadu inay sharcigaasi ku dhaqmaan marka uu soo baxo si loo ilaaliyo dhirta
sharcigaas insha allahu tacaala waxaan rajeynana dhowaan buu soo bixi doonaa dhaqangalkiisa awal sharcigaas de muddo dheer buu qaatay in lasoo baasmariyo golaha lasoo mariyo deetana in maaragtay golaha wasiirada iyo madaxweynaha uu saxiixo marka madaxweynahana wuu saxiixay xeerka asaga insha allahu tacaala xeerka markii uu madaxweynaha u saxiixo inta badan waxaa la sameeyaa in maaragtay faafin rasmi inuu kusoo baxa marka hadda sharciga wuxuu ku jiraa weli faafintii rasmiga ahayd insha allahu tacala dhowaan bowna wiigaganna soo bixi doona haduu ilaa idmo insha allah inuu soo baxa rajeynayna haduu ilaa idmo wixii intaa ka dambeeyo marka wuxuu noqonayaa marka bulshada in maaragtay sharciga loo bandhigo wanqalan loo sameeyo marka kadibna maaragtay uu bilowdo xeer nidaamyadii iyo cid kastoo sharciyada amniga gacanta ku hayso inaan la wadaagi doono deetana ayaguna ay ka gudan doonaan waajibaadka ka saaran ee uu dabaqayo xeerkan in la dabaqo insha allahu tacaala marka xeerkaas wuu jiraa wuuna yaalaa waana la ansixiyey laakiin waxaa dhiman insha allahu tacala faafintii rasmigeed inuu kusoo sharciga markii la dhaqangelinayo sharciga waxaa ku dhaqan waa bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ka yimaadaa siyaasadda dalka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ayadoo kaashanayso dhammaan hay-adaha amniga dalka ka jiro haddii tahay boolis haddii tahay nabasugid haddii tahay cid kastoo adiga amniga gacanta ku hayso ayaa sharciga la wadaagi doonaa deetana bulshadana ayadana waa loo bayaani doonaa insha allah adulaa idmo meel waliba oo maaragtay lagu gaarsiin karo si kastoo loo gaarsiin karo ayaa laga gaarsiinayaa marka xeerka waxaa loo dhaqangelin doonaa adulaa idmo mujtamaca in loo bandhigo loogu wacyigeliyo inay xeerka inay raacaan dee ciddii sharciga ka ciddii marka ka hor timaadana dee sharciga cid ka sarreysa ma jirto cid waliba sharcigaasaa ka sarreeyo cid kasta ee isku dayda marka sharciga inay ka saramantana dee waxaad arki kartaa ama sistemka inoo yaallaba uu yahay sharciga inaan ilaalino ku dhaqanno raacno tadbiiqino taas ayaa maarata annaga mas-uuliyadna saaran ah mas-uuliyadda kalena saaran waxaa weeye wixii markaas xeerka ka dhasho oo maarata ama sharciga ka dhasho in maarata haddana aan u hogaansanno waa sharci dee sharcigana cid ka sarreysa ma laha marka waxaan isleeyahay waxaa loo dhaqangelin karaa bulshada in wacyigelin badan loo sameeyo maaragtay laamahanka laamaha ammaanka in lala kaashado deetana cid kastoo marka environmentiga maaragtay caqabad ku ah ama tiraad ku ah ama dhib kusoo kordhinayso xeerkaas wuxuu ka qabo in la waafajiyo hay-adaha garsoorka dalka ayay u taalaa annaguna insha allahu tacaala maaragtay kudabagelkeedaan leenahay iyo sharcigan ay soo saartay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa lagu wadaa marka uu soo baxo inuu door weyn ka qaato ilaalinta dhirta iyo deegaanka